subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a washington dukaamo labaatan ka badan ayaa lagu dhacay deegaanka sweto ee dalka koonfur afrika kadib markii ay ku qamaameen boqolaal dhallinyara oo kasoo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi qaar ka mida dadka nala hadlay ayaa laga dhacay hanti gaadhaysa dhowr boqol oo kun oo dollar haddaba zaare cabdi axmed ayaa la hadashay qaar ka mida dadka ay dhibanayaasha dhibta kasoo gaadhay arrintan warbixin arrintaas ku saabsanna way nooga diyaarisay wakhti ku dhow afartan iyo siddeed saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya boqolaal kun oo dollar deegaanka suweto ee dalka koonfur afrika halkaasise mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubaysan seefo iyo burar dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya mid ka mida dhallinyarada dhacaasi usoo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhex maraya dadka iska caabinaya burcaddaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhex dhinto ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanayay deegaanadaasi waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcadda in isku horimaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada taasina ay keentay in mid ka mida dhallinyarada burcadda ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay kasoo jeedo waddanka koonfur afrika halkaasi baangado nafta looga qaaday ibraahim aadan madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaaliyeed ee suweyta lagu dhacay hantidooda kolley aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye waxaa la iga qaatay labada dukaan mid uu yara uweyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye kolley hantada supermarket supermarketka midku ku jirto waa adi ilaa saddex boqol iyo konton kun oo dollar ma fahamti saddex boqol iyo konton kun oo dollar lacag sood afrikaanka markaan qiimeeya saddex boqol iyo konton kun ilaa saddex boqol iyo toddobaatan in udhexaysa meelahaas uu ku qiimaysan nafsaday baan kala soo baxay alxamdulilah nafsadaa iga muhiim saharoy kolley dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay subeeta la yidhaha waa locationka adduunka midka ugu weyn kolley inuu maraykan ku yaalaana noo sheeg waa midka uga labeey waay ma fahamtay waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga afar milyan oo qofaa ku nool ma fahamtay marka waa dad maaragtay dhowr boqol markaan ku qiyaas adiga waa dhowr boqol waaye ma fahamtay baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta waxaana dadkii la dhacay ee sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay ibraahim aadan madkuus booliiska waan u yeeranay intuusan dhabka xitaana soo gaarin baan u yeeranay marka kolley booliiska joogun baa dhicitaanka nagu bilaabeen waa dad xitaa booliiska ka tiro badan waayo booliiska soo afrikaankana inta badan xabadii wax ma ridaan marka way ogyihiin dadka inaysan booliiska xabad ridayn ay ogyihiin way way soo dardareen ani hadda waqti xaadirkan magaalada johannesburg baan joogaa haddaan soo istaagay xitaa soddon daqiiqa ma joogo ha waan ka soo qaxin kolley shucuurteyda way kacsan tahay qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabcaa hal habeen laga qaatay dareenkiisa kolley adiga waa qiyaasi kartaa qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda soomaalida ee deegaanadaasi ayaa usoo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka suweto caamir sheekh xuseen waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo okay muuqaalka walaal waxaa waaya in meesha uu dhib ka jiray maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka kasoo jeedana hantidooda lagu boobay way jirtaa in muwaadin soomaali oo la boobay oo maaragtay gacantiisa uu ku dhintay muwaadin south african ah boobkana xad ma lahayn iyo dhibka maaragtay goobta aan maaragtay kusoo arkay marka qofka dhintay ma soomaali ayuu ahaa maya runtii wuxuu ku dhintay gacan soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday runtii ma aha mid la koobi karo soweto waa meelaha ugu badan oo dadka in ay ugu badan yihiin waxaa ku yaalla waa taqriiban kun iyo laba boqol oo dukaan haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaaday maxamed xaaji oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee deegaanka suweto waxa uu iibinaya dukaan qof kale uu lahaa waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen darashadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo goanta xilli galabtaadi koo iyo toban saac maray ahadan loo soo galay rag markay soo jebiyeen oola soo galeen ilaa dadaan ku qiyaasay dhowr boqol qof dalkan gadaalaha waxaway niman oo deriska oo aan isku fiicnayn la badbaadiyay sidaan kusoo baxnay saldhig ugu sokeena la geeyey marka saldhigaa markii dambe wiilal soomaliya noogu yimid sidaan kusoo weyn ku keena magaalada hadda johannesburg aan joogaa xaafadda soomaalida hanti aad u badan waa hadda sida qiyaasaan hadda ma qiyaasi karo alaab hantida waxay ahayd adi alaab ahaan u tahalay kaan hadda uu korkamahayo laakiin hanti aad u fara badan ahayd dalka koonfur afrika waxaa ka dhaca had iyo goor burcadda hubaysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale afrika ka yimaada dhallinyaradan badi waxay ku hubaysan yihiin seefaf baangado iyo sidoo kale burar waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahoodii iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen wakhtigan la joogo dhaca keliya ma ahan ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhallinyarada afrikaanka ah ee waddamada kale badi ka yimaadana dalka ethoobiya iyo eritreya oo halkaasi lagu waxyeeleeyo falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la waraysto magdhow amaba xataa in cadaaladda la hor keeno waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar a lagu dilo islamarkaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dembiyeedkii lagu sameeyey maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka gooneeyaan
aad buu mahadsantahay saare cabdixmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay boob xaadaafa oo loo geystay ganacsiyo ku yaala deegaanka suweeto ay soomaali lahayd waa dalka koonfur afrika halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington